dhalinyaro ayaa ku dhimatay boosardheer kula soo dumay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalintii shalay laba dhalinyaro ah ayaa ku dhimatay mid kalena xanuun xagga maskaxda ah ayuu ka qaaday boosardheer ay qodayeen oo kula soo dumay magaalada baladweyne dhacdadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday xaafadda kooshin ee magaalada baladweyne mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda kooshin ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun musiibo ayaa meesha ka dhacday adduulaha kuu diidin xaafadda ayaan deganahay nimankan musqushaan bay ka shaqaynayeen musqushaan bay ka shaqaynayeen marka waa lala heshiiyey ayagoo marka shaqadii wado oo wax alle wixii ku jira musqusha oo wasaqaha ka soo saaray oo bannaanka u soo saaray ayay maaragtay kuleelka jira awgiis marka ayagoo iskaba bedela mid ka mida waxa ku xirmay naqashka sida maaragtay ha ku sheeg goobjooga inoo sheegay naqashka ku xirmay kii kale ka daba tagay haddana isna naftigiisa naqashka ku xirmay marka musiibadaas meesha ka dhacday allah u naxariisto duulaa kuu diidin musqushana duulaa kuu mashquul oo iska buuxsato la xira ayay ahayd marka way ka shaqaynayeen waada la heshii shaqadooday haysteen oo xalaasha ah marka waxaan leenahay allah u naxariisto ayagoo marka shaqadii wato marka dhiiqadii markay soo saareen sida arkaysiin ay bannaanka kusoo wada saareen kulaalka jira awgiis iyo maaragtay iyo culaysaha jira kulaalka jira awgiis ayagoo maaragtay iska bedela maaragtay hakusha nibato gala ayaa naqashka ayaa ku xirmay qofee naqash ku xirmayna waa ogaa kartaa culays ka dhaca qofkii kalena hadduu la kuu diyasina waa ka daba tago maaga soo bixi labadoodii halkaas bay ku dhinteen innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadka muruqmaalatada ah ee ka shaqaysta godadka oo ay ka mid yihiin boosarneerada ayaa waxaa soo wajahaa mararka qaar in uu ku soo dumo iyagoo uu ku jiro godka waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac oo midaan la mid ah